hanti wadaaggu waa habkii horumarka adduunka hogaamiyaha hanaaniyaha dalka soomaaliyeed jaalasiyaad hadalladiisa qaayaha leh waxa uu ku caddeeyey oo uu ku sheegay inay tahay dhabbada iyo dariiqa dalka soomaaliya horumarkiisa lagama maarmaanka u ahi habka hanti wadaag waxaana madaxweynaha hadalkiisa aanu ka soo qaadannay hadalladii uu jeediyey oktoobar lix iyo labaatankeedii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii siyaasadeenna iyo dhaqaalaheenna iyo muxuu ahaa hor u socodkeenna maxaynu ku dhisaynaa mabdae baynu ku dhisaynaa mabdaa aynu ku dhisaynaa waxa weeye hawliyahanka wadaag haddaan idhaahdo bal hadda aan isku dayo inaan faalleeyo waxa weeye in soomaalidu kulligeed dad walba meesha ay joogaan ama daladka yaroo ay joogaan ama miyiga ay joogaan ama magaalada ay joogaan ama dhulka beeraha leh oo ay joogaan inay caan ahaana gaaraan nolol durbadiiba xayaato fiicanna ay gaaraan waa waddada keliya oo inagu hogaamin karta midka kan la yidhaahdo waa mid noqon kara waaqisi kara dalkeen sida u yahay dadkeen sida usu dhisan yahay caadadiisii horeeto oo ahayd in ay isu xoolo gooyaan inay isu istaageeraan inay isgacan siiyaan midda kaleeto waxa weeye mid aan waxba u dhimaynin diinkeena maxaa waay waxaan maqashiisnahay caleyh salaam nabi maxamed baa iyadoo la tukanayo markuu salaama nafsaday oranka sii daayay gurigii uu tegey markaas soo noqday waa la weydiiyey waxaa yaa rasuulullahi maxaad orasay wuxuu yidhi laba dirhan yaan hadalkaygu ku ogaayo intayan ku baryin qoraxda ugu dhicin yaan masaakiinta siinhaya hadday labadaas ku barido isagoo isagoo ka baahila ummad kaleetana ay gaajo u dhimanayso waa us dambaabi lahaa sida diinkeen usoonahay